wariye lagu magacaabo cabdiqaadir cabdirasaaq jaamac oo ka shaqeeya mid ka mida idaacadaha soomaaliya ayaa shalay galab lagu dhaawacay magaalada kismaayo goor dhoweyd ayaan arrintan ka wareystay arrimaha raadiyo mustaqbal aweys xaaji nuur aweys aar oo uu wariyuhuna ka tirsanaa idaacaddaasi oo uga soo warramayay magaalada kismaayo ugu horreyn waxaan weydiiyey balinu sheego wiilka la dhaawacay magaciisa oo saxa
wuxuu ka tirsanaa wariyaasha idaacadda mustaqbal gaar ahaan wakiil wareedyadooda gobolada dalka isaga wuxuu noo qaabilsanaa gobolada jubbooyinka xaruntiisana waxay ahayd magaalada kismaayo halkaasuu wararka nooga soo diri jiray kadib markii telefishinka royal iyo idaacaddu ay midoobeenna oo shaqadooda ay mid noqotayna sidoo kale isla telefishinkana wakiil wareedu u noqday halkaas u joogo wararka usoo diri jiray marka cabdirisaaq xalayaa lagu dhaawacay magaalada kismaayo inta in laeg buu idinla shaqaynaya cabdirisaaq cabdirisaaq muddo sanad ku dhow ayuu nala shaqaynayaa oo aan sanad ka yarayn wuxuu ka mid yahay ama waa waryihii ugu horreeyaba oo aan jubbooyinka u qaadano waatay marka shilkan ugu dambeeyey ku dhacay cabdirisaaq maxaa lala xidhiidhinayaa halkuusa joogay marka la toogtay magaaladuu ka yimid gurigiisuu usii socday magaaladana waxa uu kaga yimid idaacad ku taalla magaaladaas kismaayo oo sidoo kale uu la shaqeeyaa jirtay markii uu guriga kusii socdaa kooxo hubaysan ay wadada u galeen bistoolada ku hubaysnaayeen sida annaga naloo soo sheegay saddex dhalinyaray ahaayeen oo bistoolado watay marka isagoon gurigii soo gaarin oo waktiguna yahay maqribka iyo cishaa inta udhexaysa ayaa raggii ay rasaas huwiyeen xabadii ugu horreysay ayaa daanka ka gashay oo koortana uga baxday laakiin ilaahay wuxuu ku ceemiyey isagana wuxuu watay bastoolad marka bastooladiisaa caawisay markii uu xabadaha isna iskaga caabiyey ayay raggii maageen inay cararaan mid ka mid ah oo lagu tuunsan yahay inuu arrinta ku lug lahaa ayaa hadda la hayaa oo la yidhi bastooladaa lala qabtay laakiin isna uu ku doodayo bastoolada meelaan ka soo qaaday oo raggii ka carara aan aniga bistoolada intay ka hartaan anna kasoo qaatay marka xaaladiisu runtii way roon tahay oo hadda nin aada u daran oo aan dhahayno xaaladiisi aad bay u daran tahay ma aha ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa in uu sida ugu dhaqsiyaha badan intuu soo bogsoodo uu shaqadiisii dib ugu laabto waa tahay marka aweys waxaad ii sheegtay wariyaha laftiisu inuu bastoolad sitay isagu ma riday markaa wax xabada ah mase ku dhaceen dadkii weerarka soo qaaday intaad ka war haysaan bastoolada uu sitay markii xabadda ugu horreysay ay ku dhacday ayuu asna rasaas riday iyagii way dul istaagi waayeen oo inay sii dhamaystiraan way way way kari waayeen marka ay ka yara carareen buu asna xabado ka daba riday xabadihii waxaana loo sheegay siduu u ridaayay inuu itaal beelay uu dhulka ku dhacay laakiin cid ay haleyshay xabadihii uu ridayeyna looma soo sheegin qofka hadda la qabtay waa qof aan dhaawac iyo garaafo kale ka muuqan oo jirkiisu fayowi ah hadda laakiin haddii uu meel ku arko saddexdoodii haddii mid kamid a xitaa uu arko in uu garan karo oo uu qof uu aqoonsan karo ay ay tahay maalmihii ugu dambeeyey mar buuna soo wacay wuxuu noo sheegay in dhibaato ay haysato oo rag u hanjabayo inay jiraan oo fariimo qoraallo usoo diraayo ama cod ahaan mararka qaarkood teleefono soo wacayay oo u hanjabayay oo lahaa shaqada haddii aad joojin weyso ama aad ka bixi weyso waa lagu dilayaa marka iyay ahaayeen dadkaasi usoo jee usoo hanjabayey amaba digniinta usoo dirayay miyuu idiin sheegay cidda ay yihiin
cidda ay yihiin si gaara looma aqoonsan karo waa qof kusoo wacay oo kuleh haddii aad hawsha aad ku jirto waxaasaad saa ka sheegtay xalayna sidaas aad tiri waxaasaad waraad dirtay haddii aadan ka bixinna waa lagu dilayaa ma la ogaan kara haddana waxaa si adkeynayo oo aan loo ogaan karin cidda si gaara ay uga tirsan yihiin meesha maleeshiyaad badana magaaladii dhex jooga oo iska soo horjeeda mararka qaarkood tuhunno kale way iska jiri karaan oo rag kale oo aan intaba ahayn in ay ku lug leeyihiin ilalka wariyaasha weligooda soo jiri jireen oo mararka qaarkood dhinaca lagu tuhmi jiray marka lama ogaan karo haddii asaga uusan si gaara ula socon cidda ay kuwana yihiin waxa annaga xaggeena soconayo waxay tahay inaan bal marka hore ka fikirno saaxiibkan cusbitaalka yaalla sidii uu mar kale bulshadiisii ugu soo dhex laaban lahaa isagoo caafimaad qaba dhinaca kalena baaritaanka socda sidii laftirkeennii aan gacan uga geysan lahayn waxna uga ogaan lahayn oo baaritaanka uusan u noqon dad marti aan inaan uga noqono sida ay wax u jiraan inaan uga ogaano kadib markii la ogaadana wixi meesha ay leeyihiin ay tegi doonaan oo cadaalada lala tiigsan doonaa laakiin hadda waxa ugu horeeya oo aan wadno in saaxiibkeen aan baxnaanin ay noqonaysaa waatay markaad ma loogu filin karaa cusbitaalka uu jiifo baahida caafimaad ee uu qabo mise waxaad ka fikiraysaa inaad cusbitaallo kale usii gudbisaan haddii dhakhaatiirta meesha joogta iyo qalabka ay isticmaalayaan ay ku filnaan karaan in ay wiilkaasi baxnaaniyaan waan uga kalsoonaanaynaa waalidkiisa iyo ehladiisa kalaan meesha jooga iyagaanu mar kastaa la xiriireynaa haddii la ogaado in wax kale loo baahan yahayna meel kasta oo ay tahay in jijila wax looga qabto muqdisho inay noqoto gobolada kale ha noqoto meeshay tahay ayaan geenaynaa haddii ilaa yihahdo laakiin weli hadda kalsooni daro nagu jirtaa ma jirto oo cisbitaalka xaggiisa ah dhakhaatiirta joogta iyo qalabka yaalla kaasi wuxuu ahaa aweys xaaji nuur oo ku magac dheer aweys aar islamarkaana ah agaasimaha raadiyo raadiyo mustaqbal oo ku sugan magaalada muqdisho wuxuu iiga waramayey wariyihii uga soo waramayey magaalada kismaayo cabdirasaaq jaamac jijiileh oo xalaytoo lagu dhaawacay magaalada kismaayo halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington